wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabdiqaadir ayaa degmada xamar jajab ka dhagax dhigay dugsi loogu talagalay in ay wax ku bartaan gabdhaha munaasabadda dhagax dhigga waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha degmada xamar jajab maamulka gobolka banaadir iyo bulshada degmada xamar jajab ismaaciil maxamed guddoomiyaha degmada xamar jajab ayaa ka waramay muhiimadda uu u leeyahay dugsiga degmada xamar jajab isagoo u mahadceliyey wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya wuxuu xoogga saaray si waxbarashada ay qof walba oo arday ah oo muwaadin soomaaliyeed waxbarasho firiya uu ku heli lahaa tanna waxay ka mid tahay dadaallada uu wasiirka noo sameeyey haddaanaana bulshada reer xamar jajab wasiir aad iyo aada ugu mahadsan tahay bulshada reer xamar jajab iskoolaadka bablikada ku yaalla keliya waa hal iskuul sida aan la soconnana degmada xamar jajab waxaa ku nool dad iska danyar ah dad badanoo waxaa jira aan ka faa'iidaysan karin waxbarashada iskuulaadka ka socda maadaama iskuulka bablikada ku yaalla keliya degmada uu yahay hal iskuul iskuulaadka kalena ay lacag yihiin saas darteed marka waxay iskuulaad u aadaan degmooyinka deriskeena ah oo iskuulaadka firiiga ah haysta tanna marka cabashadii wasiirka waa uu ka jawaabay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa gabdho badanoo waxaa jira guryaha iska fadhiya oo aan awoodin in reerkooda ama familka ay ka bixiyaan waxbarashadii tanna marka jaanisay u tahay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga ayaa bogaadiyey dugsigan la dhagax dhigay in goobta laga dhigi doono waxbarashada gabdhaha keliyaha oo laga dhigi doono degmooyinka magaalada xamar gudaheeda ah inay noqoto goobtan ay noqoto oo laga dhigo goobtan laga dhigo wasiir faarax waxaa idiin sheega wasiir faarax wuxuu ku dagaalamay in goobtan aysan noqon goob gacanta ka baxda waxyaabo arrimo badan oo socda darteed iyo sheegasho badan oo jirtay inay goobtan tahay goob loogu talagalo waxbarasho oo laga dhigi doono goob waxbarasho ahaan jirtana xanuun xanaano ahaan jirta haddana laga dhigi doono iskoollag wax lagu barto annaga farxadayna gelinaysaa in dadka shacabka oo ku nool gudaha magaalada muqdisho inay helaan iskuullo fariya oo badan sidoo hadda guddoomiyaha degmada sheegaayana inaysan jirin degmadan iskuul kale oo babliga oo ku yaala aysan jirin aan ka ahayn hal iskuul oo ku yaala ma inta kale aysan iskuullada kale yihiin private aadaan ugu mahad celinaynaa dadaalka iyo uu waxbarashada ugu jiro waxaad og tihiin in lix kun oo macallimiinah in la qaatay waxaad og tihiin maalinta uu imaanayay wasaaradda ardayda wax ka barata gobolka banaadir soddon kunay ahayd maantana sagaashan kunay cagacagaynaysaa iskuulaadka waxay ahaayeen labaatan iyo shan iskuul maantana konton iskuul oo fari ahaan gabdhaha haddii ay gabdhaha ku barbaaraan jahli ay ku barbaaraan dadka ay soo saaraan oo ragga ay soo saaraan waxay noqonayaan ama ay nuujiyaan
wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay in wasaaraddu ay dhisi doonto laba boqoloo dugsi oo bilaash ah inta sanadkan ka harsan sanadkan laga dhisayo jamhuuriyadda soomaaliya oo loogu talagalay gabdhaha inay wax ka bartaan dadka qaar waxaa laga inay isweydiiyaan sababta gabdhaha iskool gaara loogu yeelaayo waa maxay waalidiin badan ayaa qaba dareen ah in gabdhahoodu ay u baahan yihiin meel ay ammaan ku dareemi karaan oo iyagu ay wax iskula baran karaan marka sidaa daraaddeed ayaa fursaddan loo siiyey sidoo kaleeto maadaama uu yar yahay waalidiinta u soo dira ay yar yihiin waalidiinta u soo dira carruurtooda gabdhaha gaar ahaan iskuullada meelaha fogfog oo la cabsooda inay meel u dhow looga dhiso iskuul gabdhaha ay leeyihiin dugsigan ayaa u gaar ah gabdhaha oo keliya inay wax ku bartaan taas oo fursad u ah gabdhaha ku hareeraysan degmada xamar jajab sida degmooyinka waaberi iyo xamar weyne